wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa shaqaalaheeda oo ku kala sugan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxa ay ka qaaday imtixaanka qiimeynta tayada shaqaalaha shaqaalaha ka qaybgala imtixaanka ayaa toban ka mid ah waxay ku galeen howlka wasaaradda ay ku leedahay magaalada jowhar halka afar iyo toban kale ay uga qayb galeen hab fogaan arag ah agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hirshabeelle cabdirasaaq xasan cali ayaa ka warbixiyey muhiimadda imtixaankan muhiimadana waxaa waaye in mar kasta haddii layahay dad aqoon-yahan ah ama wax bartay in la raadiyo wax kasta oo kaa dhiman si aqoontaada sare ay u qaadanto waxyaabaha marka ugu golleena wasaaraddu waxay tahay oo maanta aan imtixaankan yaro qiimeynta ah shaqaalaha wasaaradda ganacsiga dowladda hirshabelle aan ugu sameynayno warshadaha inay kaga faa'iideystaan inay yihiin dad horeyna u shaqeeyay wasaaraddu haddana waxyaabaha kale oo mandateka wasaaraddu ay leedahay inay sharciyan horena u yaqiineen haddana aan rabno inaan iska abdeed garayno ogaanana baahiyaha ka jira gaarka ah wasaaraddu sida haddii ahaa leed wasaaraddu in loo sameeyo shaqaalaheedu kabaasiti bildhino haddii ahaa leed wasaaraddu qof kasta waaxda uu joogo ama sectionka uu ka tirsan yahay ama ofiiska uu ka tirsan yahay inuu aqoonsado shaqada ama mandatka uu leeyahay ujeedka ugu wanaagsan marka aan rabno waxaa waaye inaan helno shaqaalo tayo leh wasaaraddu iyo dadka iyo dadka iyo matalaanbo wax u tari doona inay noqdaan aada umahadsantiin imtixaankan ayaa natiijooyinka ay ka keenaan shaqaalaha waxaa lagu qiimeyn doonaa qorshayaasha lagu horumarinayo shaqaalaha wasaaradda si loo tayeeyo shaqadooda iyo aqoontooda